isku duwaha wasaaradda gargaarka iyo marinta masiibooyinka hirshabeelle ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed ayaa radio beellow sheegay inay dhiseen guddiyo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan wacyigelinta bulshada xiliyadaha khataraha ay jiraan kuwaasoo loo sameeyey deegaanada bacaad leebo iyo logbare oo dhanka waqooyi ka xiga magaalada beledwanaag guddiyadan oo iskugu jira waxgarad iyo dhallinyarada deegaanadan iyo qaar ka mid a saxafiyiinta magaalada beledwene ayaa sidoo kale loo qabtay tababaro ku saabsan sida looga wacyigelin lahaa bulshada khataraha iyo tabinta sheekooyinka ku saabsan daadadka iyo abaaraha isku-duwaha wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka hirshabeelle ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed ayaa sharaxaya howlahay qabatay wasaaradda oo garab ka helaysa w f b iyo waxyaabaha kale ee u qorshaysan
sharaf ayay ii tahay inaa maanta aan soo booqdo idaacadda radio berlula intaas kadib wasaaradda hadda waxaan ku magacaabanahay waqti ku dhow toban bilood runtii wasaaradda markiiaan imaanayay booskan wuxuu banaanay waqti aada u badan marka waxaan isku daynay inaan marka hore aan soo celino wadashaqeynta nagala dhexeysay stakeholderada kala duwan dowladda dhexdeeda wadashaqeyntii iyo isku xirta arrimaha dowladda dhexdeeda ee heer gobol iyo heer degmo iyo intaas waa soo xoojinay sidoo kaleeto waxaa inoo qabsoomay waxaan tababarnay bulshada qeybaheeda kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen ururada dhalinyarada ururada haweenka sidoo kaleeto waxaan tababar taya sarele aan ku siinay xarunta u-n-ka saxaafadda ka howlgasho magaalada beledweyne ayadoo markaas lagu treyningareeyey qaabkii ay markaas musiibooyinka ka hor iyo kadib iyo inta lagu guda jiro xaaladaha markaas emerjensiga ay usoo riboodgalay lahaayeen sidoo kaleeto waxaan dhisnay guddiyo ka shaqeeyo kahortaga maarintii musiibooyinka ee heer tuulo village disaster committee ayadoo markaas oo kor loo qaadayo tayada markaas xogta ee markaas laga helayo tuulooyinka guddiyadaas aan mar dhow aan ku wareeji doono qalabyo loo talagalay markaas in ay sheegaan dadka sidii loogu sii barakaci lahaay iyo waxyaabahaas oo dhan mashruucaasna waxaan ka wadnay saddex tuulo waxaana naga caawinaysay oo nala waday w f b tuulooyinka bacaad lebo iyo lugbar ayaan ka wadnay sidoo kaleeto waxaa jiray guddiyada dhalinyaradoo kaleeto inaan tababaraan u qabanay bulshada qeybaheeda kala duwan inaan tababaro u qabanay ayadoo markaas laga duulayo xaaladaha khataraha mar walba ee jiri karo oo markaas maadaama gobolka hiiraan uu yahay meelaha ugu badan ee inta badan ay ka dhacaan khataraha haddii ay ahaan lahayd abaaro iyo haddii ay ahaan lahayd fatahaado iyo haddii ay ahaan lahayd colaadaba intaba marka awooddeeda inta aan joogo wasaaradda waxaan isku daynay inaan marka hore aan dhisno kalsoonida hay-adaha kalsoonida bulshada markaas loo adeegayo iyo weliba annakoo sii hormarinay digniinaha hordhaca ee alwon systemka si markaas dadka ay u helaan intii aysan biyaha soo bixin ama khataraha aysan u dhicin xog hordhaca tababarada noocan oo kale ayaa door muhiima ka qaadanaya sidii bulshada ku nool deegaanada uu maro webiga shabeelle uga foo jignaan lahaayeen khataraha fatahaadaha xilliyada guga iyo dayrta